ugaas xasan waa ugaaskeygi waaye waa ugaaskii meesha aan aniga ku abtirsado si weyn oo qurux badan ayuu ii soo dhoweeyey waa is aragnay waa kulannay waa wada hadalnay wixii jirayna wax kalaba nama usan oranina waxqabadkiina unbaan fiirinaynaa unbuu yiri waana intii laga fili lahaa qof walba iska badaa isagoo ugaaseh qof walba oo deegaankan u dhashay ama maamul haddii la sameeyo waxaa la fiiriyaa waa un waxqabadkooda wax kale ma jiraan waxqabadkiina iyo tallaabaqaadkiina ayaan fiirinaynaa uu yidhi ummaddaa xaqooda ha hesho wax kaloo aan awalba doonaynay ma jirin ciduu hadda diidan yahayna ma jirin ciduu gooni u favor garaynaya ma jirin muxuu ahaa degmo iyo gobol uu gooni u diidan yahay ama miduu gooni muxuu ahaa u rabay ma jirin muraadka ugu weyn waxuu ahaa in dadkaanu wax ay ku qanci karaan inay ayaguna meesha ka arkaan alxamdulilahi waxaan aaminsanahay haddana maamulka dhismay ee hirshabeelle gudoomiyaha baarlamaanka waa reer beledweyne gudoomiye ku-xigeenaduna waa reer beledweyne aniga madaxweynaha ka noqday degaankana hade waa ku abtirsadaa waa ku abtirsadaa walow aan reer muqdisho ahay haddana muxuu ahaa waa ku abtirsadaa oo degaan ahaan dhalya ahaan beledweyne buuloburto jalalaqsi iyo jowhar nafteeda iyo jowhar nafteeda intaba waa degaankaygii waaye marka alxamdulilah wax laga shakiyo wax laga didaa meesha maba ka soo bixinba cid walba oo aan arkayna aad ayay ugu qanacsan tahay maamulka meeshaan ka soo baxay isaguna waaba uu ka horeeyaa dadka